maxaa yeelay qofkii waxbarta naftiisana waa anfacaa deegaankana waa anfacaa dadka deegaanka ku suganna waa anfacaa gudoomiyaha dhalinyarada degmada mahadaay oo ka hadlaya isbedelka amuuraha caafimaadka ee degmada mahadaay ayaa ammaanay dadaalada dhalinyarada degmada mahadaay ay isugu kaashadeen hirgelinta goob caafimaad oo bulshada degmadaasi u adeegi doonta daahir xasan rooble gudoomiyaha dhalinyarada degmada mahadaay ayaa tilmaamay in dhalinyaradu haddii ay iska kaashadaan horumarinta caafimaadka ay noqon karto mid lagu gaaro in degmada mahadaay ay ka maaranto safarada la soo geliyo dadka bukaanada ah ee degmada mahadaay xaaladaha deg dega ay ku qabtaan marka doctoorka waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsan tahay kaalintaada insha allahu tacaala waa ognahay mahadaay waxaa ka soo martay iyo waxaad ka qabatay insha allahu tacaala waa mid yacni aan iloobi doonin taariikhdan ku xusi doonto isbitaalkaas iyo maraaxiisha uu soo maray qof ay ka qarsantaha ma jirto maanta waxaanoo dheer yacni arday yacni degmada mahadaay gudyaheed wax ku barayso si looga kaaftoomo dadka bannaanka nooga imaahayo ya yani waa arrin aad yacni macalinka loogu bogaadinayo insha allahu tacaala adigana macana waxaa ku leenaha dadaalkaaga sii labalaab waxbarashadu waa qaybo badan tahay khaasatan midda caafimaadka la xiriirta waxaa waaye aad ay muhim ugu tahay bulshadu maxaa yeele waxay la xiriirtaa badbaadinta nufuus yani intaanu degmada maadaay wax u barato waxay ka dhigan tahay in yacni nufuus badan oo daryeel xumo ku jirtay ama ku jiri laheeday yacni inay badbaadiyaan marka insha allahu tacaala aad iyo aad u wanaagsantihiin caafimaadka waxaa lagu tiriyaa yacni inuu horumarka bulshada u qayb ka yahay bulshada yacni horumarkeeda waxaa ka yacni ka kooba caafimaadka iyo waxbarashada marka insha allahu tacaala dadaalkiina sii labalaaba adinkana insha allah waxay idin tahay yacni shaqo abuura idin noqon doontaa maxaa yeelay qofkii waxbarta naftiisana waa anfacaa deegaankana waa anfacaa dadka deegaanka ku suganna waa anfacaa insha allahu tacaala aad iyo aad u mahadsantihiin ustaadka kaasatan waa u mahadceleynaa dhammaan ardayda waxaan leenaha ku bogaadaynaa inay juhdiga ay sameeyeen inay sii labalaabaan si deegaankan insha allahu tacaala horumar uu gaaro wasalaamu calaykum muddooyinkii dambe isbedel dhanka caafimaadka ah ayaa laga dareemayaa degmada mahadaay kadib markii xarigga laga jaray isbitaalka dhexe ee degmada kaasi oo la tacaali doona xaaladaha kala duwan ee bukaanada kasoo jeeda degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe